bismillahi raxmaani raxiim horta marka ugu horeysa axmed waan salaamayaa idaacadda afgooye oo idaacaddeyna ah oo sida khaaska u leenahay afgooye ahaan kuna caanbaxday waxqabadka bulshada iyo maaragtay wacyigelinta bulshada ku caanbaxday marka ugu horeysa horta waa idin salaama
waynu kaa qaadnay gudoomiye waan kaaga mahad celinaynaa fursadaada qaaliga ah ee aada caawa inoo hurtay bal ugu horeyn waxaan rabnaa inaan wax kaa weydiino xaalada webiga maadaama haatan webigii shabeelle oo bartamaha ka mara degmadan aafgooya uu yahay mid biyo gursaday guud ahaanna deegaanada uu maro webiga shabeelle hiiraan iyo shabeellaha dhexe meelaha uu ka maro sidan oo kale waa uu biyo gursan yahay balse waxaad moodaa in afgooye ay ka duwan tahay arrimahaas oo dhan oo webigii uu noqday goob qashin qub ah adinka ka maamul ahaan arintaas maxaad ka leedihiin
bismillahi axmed warta aad u mahadsan tahay webiga shabeelle sida aan la wada soconno waayahan waxaa nagu soo kordhay xaalado aada u culays badan oo dhanka webiga ah shabeelle xaaladaas oo aanu aaminsannaha in ay tahay cadaawad soomaaliya loo hayo oo mar walba wewediga laga xidhanayo sidaad la socotiinba labada kun toban iyo toddobadii bishii koob iyo tobnaad ayuu webiga tegey sanadka horeeto sidaasoo kaleeto sanadka ku xigay sidaasoo kaleeto saddex sano ayaan maraynaa oo isku xigta oo webiga dhibaatadan ay la soo gudboonaato oo ay la kulanto soomaaliya khasaara baahsan oo xagga beera iyo xoolaha ahba haddaba anagu waa arrin aada iyo aada ugub noogu ah waana arrin dhibaato ku ah soomaaliya waana arrin dhabarjab weyn ku ah dhaqaalaha soomaaliya wax soo saarka soomaaliya khayraadka soomaaliya dhabarjab weyn ku ah waxaanu leenahay arrintaas dawladda koonfur galbeed soomaaliya iyo dawladda dhexaba waxaan ka codsanaynaa arrinta webiga shabeelle in wax laga qabto si waafaqsan nidaamka dawliga ah
waa gartay marka marka waa marka dawladda dhexe iyo dawladda koonfur galbeedba waxaan ka codsanaynaa arrinta webiga waa arrin cadaawad soomaaliya loogu talagalay oo in lagu baabi'iyo dhammaan maaragtay wax soo saarkeeda lagu baabi'iyo waa lafdhabarkii dalka waa barnaamij siyaasadeed oo soomaaliya lagu gumaadayo soomaaliya lagu gumaadayo ayaan u haysanaa waayo weligu sida aad la socotaba weliga shabeelle markay ugu yar tahay intaas oo boqol oo kun oo beerood ayuu weliga shabeelle oo soomaaliya ah ayuu weliga shabeelle ayuu waraabinayay oo maaragtay ku nooleed sidaa la socotaba webiga shabeelle waa halka webi oo beeraha ugu badan soomaaliya ay ku yaalaan xasindooyinka soomaaliya ay ku yaalaan halkii webi soomaaliya marka barnaamij siyaasadeed oo lagu baabi'inayo dhaqaalaheeda lagu baabi'inayo si ay u fuugsato ayaa arrinkaasan anagu aragnaa inuu yahay marka waa arrin aada iyo aad aan uga xunnahay waa arrin dhibaato ah oo kusoo korortay soomaaliya waa waa baabi ugu xumaa waa baabi ugu xumaa soomaaliya webiga shabeelle oo dhammaan aada moodo inuu sii waktiba waktiga ka dambeeya lasii baabi'inayo tartiib tartiibaa loosii baabi'inayaa okay waxaan leedahay marka arrinkaasi waa arrin siyaasad ku aadan waana arrin aan uga fadhino dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya dawladda dhexe intaba inay arrintaas ka hadlaan ay farageliyaan sidaasoo kaleeto waxaa iyadana broblem soo wajahay weliga arrimihiisa markii aan asigana aan si sii gudagalo webigu waa u baahan yaha dayactir oo toddoba iyo labaatan sano webiga shabeelle lama dayactirin waad aragteen maalinood waad fiirinayseen anigo aniga oo ka hadlaya webiga dhex taagan buuro ayaa oo caro ah ayaa webiga dhex yaalla marka laba khasaaro ayuu keena webigii markii oo biyaha noo yimaadaana haddee weli maaragtay biyo maaragtay biyo noo hayn kara ambe biyo noo qaada ma haysano oo buuraa dhex degan marka kaleetana hadda cadaawad soomaaliya ku wajahan ayaa iska jirta oo loogu talagalay in loogu lagu baabi'iyo waxtarkeeda iyo khayraadkeeda waa gartay tan nadaafada dib ayaan ugu soo laabanaynaa oo webiga waxay u muuqataa gudoomiye in maamulkii ugu horeeyey marka aynu ka hadlayno deegaanada uu webiga shabeelle ka maro gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ka afgooye ahaan adinka aad noqoteen in arrinta webiga aad dhaliishaan in si gaar ah loo xirto bal haddii arrintaas baaris aad ku samayseen ka maamul ahaan yaad hadda tuhmaysaan oo markaa is leedihiin webiga si siyaasadaysan ayay u xiranayaan
horta waxaan waa wax caalami ah webiga tartiib tartiib ayaa loo guray waa dareemaysaa webiga dhinaca kismaayo ayaa laga soo gooyey in muddoa kismaayo biyola-eed misana hadda gobolka shabeellaha hoose ayaa haddana la baabi'inayaa waad dareemaysaan misana waxaa ku xiga waa shabeellaha dhexe waxaa ku xigaa waa hiiraan sidaas ayaa loo wadaa systemkaas waa system loogu talagalay in lagu baabi'iyo soomaaliya in lagu baabi'iyo beeraheeda iyo wax soo saarkeeda lagana doonayo mustaqbalka dhow in ay soomaaliya wax soo saarkeedii ay gacanta ka taagto oo ay ayaga dadka baabi'inaya u gacan hoorsato waa barnaamij siyaasadeed oo horta soomaaliya lagu baabi'inayo waa barnaamij dowladda koonfur galbeed siyaasad ahaan ay ayaga nooga wakiiltaha inay wax ka qabato amba ay maaragtay fahamkaas ayadaa leh dawladdu iyo dawladda dhexe intaba marka waad dareemi kartaa dhibaatada lagu hayo wax soo saarka dalka lagu hayo waad dareemi kartaa sidaas oo kaleeto waad og tahay webiga si sharci darraa ayaa etoobiya isaga furatay intaas oo webi ayaa halkaa webi shabeelle ayaa waxaa laga furay intaasoo webiyaa laga furay oo kiiba oo tegayo boqolaal kilomitr oo tegayaa laga furay oon uusan awood u lahayn marka sharcida caalamiga ah kolleyba waxaa uga yaalla waxaan leeyahay ayaan isla tiigsan doonaa haddii ilaa yidhaahdo iyadoo ay nooga wakiil yihiin dowladda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo dowladda dhexda ay wakiil ka yihiin shacabka soomaaliyeed balse waxaan leeyahay dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaan ka codsanaa in ay arrinta webiga beeraha koonfur galbeed oo maanta baaba'aya oo wax loogu talagalay ah annagu aan u aragno wax loogu talagal ah si aan u tuugsanno maadaama dal loo yaqaan aan nahay wax soo saarka dal loo yaqaan aan nahay taariikhi ahaan taariikh ku leh soomaaliya taariikh ku leh wax soo saarka aan nahay arrinkaa asiga ah ayaa lagala dagaalamayaa soomaaliya beeriyaa lagala dagaalamaa xoolaha lagala dagaalamaa meel kasta ayaa lagala dagaalamaa maadaama soomaaliya waddan iska burburay ay tahay balse waxaan leeyahay arrintaas annaga waxaan looga mas-uul ah gobol ahaan iyo degmo ahaanba dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo dowladda dhexe oo ay sii hoos tagto waxaan leeyahay arrinta noocaasa dhibaatadaas ku abuurtay dalka soomaaliya iyo baabaas u horseeday dowladda koonfur galbeed iyo dowladda dhexe intaba arrintaan soo farageliyaan waxnaha ka qabtaano ayaga oo waafajinaya shuruucda caalamiga ah insha allah waayahay aada u mahadsantaa guddoomiye tan nadaafadda ayaan ku soo laabanaynaa dabcan hadda webigii waa eber waxaana uu u muuqdaa inuu noqday goob qashin qub waxaad arkaysaa agabkii goobihii caafimaadka lagu soo isticmaalay in lagu soo shubo sidoo kale goobihii cuntada ee restaurantiyada ama muxuu ahaa baararka laga soo cunteeyo wasaqdooda in lagu soo shubo dadkiina ay si gaar ah iyaguba u isticmaalayaan in wasaqdooda ay iska soo dheereeyaan ayna ku soo shubaan webiga bal arrimahaas ka waran maxaa idinka qorshaysan maxaadse leedahay dadka ku dhegaysanaya ee arrimahaas sameeya caawa
bismillah horta ala mahadsan tahay wax loo baahan yahay su-aal loo baahan yahay aadna i weydiisay arrintaana waad dareemaysaa maalin luweed annagu waxaan ka hadalnay afar iyo labaatankii bishan febraayo ayaanu ka hadalnay haddana caawa mar labaad inaan ka hadalnaa oo aan ummadda soomaaliyeed ee aan annagu u nahay mas-uuliyiinta aan u nahay in aan la hadalno oon wacyigelino oon u sheegno ugana digno aad iyo aad ayay u qurux badan tahay waana arrin loo baahan yaha mar waliba in foojignaasho iyo wacyigelin mar walba laga sameeyo taas waxaan leeyahay maalin aan ka hadalnay haddana caawa waxaan leeyahay walaalayaal soomaaliya annagu waxaan nahay maamulkiina degmada ayaanu nahay waxaana doonaynaa dhammaantayna noodana inta qashanka ee wasaqda kuu jiraan ayaa ayaa cudurkuna kuu jiraa marka maadaama wasaqdu ay cudurla tahay waxaan leenahay horta marka ugu horeysa dhammaantayna haddaan nahay maamul iyo haddaan nahay shacab intaba waxaa xil naga saaran yahay dhammaan mas-uuliyaddu wayna wada saaran tahay waa in aan muxuu ahaa ka fikirnaa dhibaatooyinka ay keeni karto wasaqdaasi iyo bacteriyada ka dhalalaysa waa inaan ka foojignaanaa waxaan leeyahay dhammaan ummadda soomaaliyeed ee maqlaysa waxaan leeyahay arrinta noocaasa dhammaan aanu ka wada hortagno shaksiyaadka garaadkoodu iska gaaban yahay na waxaan leeyahay digniin baan siinayaa arrinta noocaasa ha ka foojignaadaano shaksigii lagu arko ee aanu ku qabanno falkaas asigoo samaynaya waxaan la tiigsan doonaa sharciga ayaan la tiigsan doonaa biidnillahi tacaala waxaana leeyahay war maantay annaga maamul ahaan iyo shirkadda awdo waxaan muxoga u duubanay in aan ka nadiifino hadday taa weli iyo hadday taa magaalada gudaheedaba dhammaan wasaqda inaan ka nadiifino ayaan u duubanay oo aan u taagannahay balse waxa weye haddii aan intaan anagu wasaqdi meesha aan ka qaadno midka lasoo dhigayahay wasaqdi ma ma baxayso marka waxaan leeyahay war dalkiina iyo dadkiina u daneeya oo ka daaya cudurka oo wasaq wasaqda meelal loogu talagalay ayaan u samaynay gaadiidaan u samaynay qalab lagu shubaan u samaynay waxaad samaynaysaan intaasoo dhan waxaan umarayna waxaa weeye in wasaqda aan wadooyinka lagu shubin oo aan webiga lagu shubin oo maaragtay wadooyinka aan lagu shubin ayaan intaa umaranay qalabka aan idiin keenno wasaqda ku shuban gaadiidaan u keennay annagaa idinka qaadayna haddii ay dhacdo marka in intaa oo dhan ay idin anfici weyso shaksiga aanu ku helno arrinka noocaasa lagu helo iyo shaksiyaadka lagu helo intaba tallaabo sharcigiisa waafaqsan ayaanu ka qaadi doonaa sharcigaan la tiigsan doonaa biidn illahi tacaala waxu ka helowna leeyahay waayahay guddoomiye waxaa jira inta badan dadka ku dhaqan degmada naafgooya oo ay ka cawdaan haddii aan usii dhaqaaqno dhinaca iyo xoolaha la qalo xoolo markaa laga soo qalay meel ka baxsan degmada oo aan la ogeyn waxa ay markaas yihiin caafimaadkooda iyo in ay geeriyoodeen ama iyaga oo nool in lasoo qalay iyo in kaleba dadku inta badan arrimahaas ayay ka cawdaan arrimihii bulshada ayaa dacaawa ee ka hadlaysaa magaca degmada oo aad ugu magacaaban tahay bal ee ka waran dadka arrimahaas sameeya oo xoolaha qala maxaad arrintaa uga digaysaa in ay degmada soo geliyaan ee xoolahaas dadku ay ku dhaliilayaan
horta waxaanu ka samaynay go-aanna ayaa laga gaaray maamulku go-aan ayuu ka gaaray arrinka noocaasa in muddaana cabashada shacabka way socotay balse arrinta noocaasa go-aan ayaa laga gaaray maamulka degmada go-aan ayuu ka gaaray waxaan u malaynaa maanta waa maalinta afaraad oo howlgallo laga samaynayey xoolaha haddii ay tahay xoolaha ayagoo gowracaan la keenayo iyo haddii ay tahay xoolaha ayagoo liita oo caafimaad ahaan u liita la keenaya intaba go-aan ayaa maamulka degmada ka gaaray howlgallo ayaana laga sameeyey waxaan u malaynayaa maantay waxay noo aheed maalinta afaraad oo howlgallada aan ka samaynaynay taa digniintaan ka bixinayna waxay tahay annagu horta marka ugu horeysa dhammaan ganacsatada xoolaha ka ganacsata iyo maamulka degmada shiray ka yeesheen go-aanayna ka wada qaateen culamaa udiinka iyo odayaasha soomaaliyeed iyo ururka haweenka dhammaan go-aan midaysan ayaa laga gaaray howlgal ayaana ka bilowday maalinta afaraad iyaguna howlgalku socdaa arrinka ayada ah go-aanka aanu ka gaarnay amba hadda shaqadu qaabka ay u socotaa waxaa weeye awalan awalan neef xoola ah amba ari ha noqdo amba lo ha noqdo amba geel ha noqdo awalan neef aan fayodhowrka degmada iyo caafimaadka loogu talagalay xoolaha la gowracayo qaybta fayodhowrka caafimaadka xoolaha aysan jeekinin oo aysan caafimaad ahaan u baarin inaan horta la qali karin waa qodob qodobka labaad in aan neef xoolaa oo aan lagu gowricin kawaanka gowraca in bilkulliyanba owse aan banaanka cibir kusoo gowracdee magaalada soo geli kartaa aysan jirin go-aankaa waa la gaaray howlgalkaana waa fulinay waana wadnaa waxaan u digayaa marka dhammaan bulshaweynta soomaaliyeed ee ka ganacsata hilibka xoolaha waxaanu leeyahay walaalayaal in aada adoo soomaali ah oo waan uga digayaa ha ka joogaano balse qofkii lagu qabto arrinka noocaasa qofkii lagu qabto in waajibaadka dowladnimo laga fusho doono ayaan u sheegayaa arrintan noocaasa go-aanaa ka soo baxay howlgalaan ilaa iyo shalay ilaa iyo daraad ilaa iyo maanta ka wadnaa neef aan caafimaad ahaan loo baarin oo caafimaad ahaan loo baarin oon dhiiggiisa la baarin oo aan la ogaanin waxa uu ku sugan yahay degmada afgoy laguma qali karo waa ka mamnuuc sharcigaana ka soo baxay sidaasoo kaleeto meel aan ahayn kawaanka hilibka lagu galo meel aan ahayn meel aan ahayn kawaanka hilibka lagu gado laguma gali karo hilib waa mamnuucnay waa joojinay arrinka noocaasa shaksi waliba oo soomaaliya hilib ka ganacsadahay waa in uun kawaanka gowraca xoolaha kusoo gowracdaa waa qodob qodobka labaad waa in neef aan caafimaadkiisa la baarin oo aan la xaqiijinon la hubin oo aan shabada aysan ku dhicin fayo dhowrka lana gowrici karo kadib markii la xaqiijiyo ayaa la gowrici karaa markii la gowracayana waxaa lagu gowracayaa kawaanka gowraca ayaa la geynayaa kawaanka gowraca ayaana laga xisaabinayaa kadib markii kawaanka gowraca lagu gowraco xoolaha hilibkaas meel aan ahayn kawaanka hilibka lagu iibiyo ee kawaanka weyne degmada afgooya loo yaqaana meel aan ahayn ee lagu iibin karaa hilib degmada afgooya ma jirto ciddii lagu qabtana waxaan ballan qaadnay in aan sharciga soo hortaagno sharcigu waxay ku qaban ayadu halkaa ka qaado waa gartay guddoomiye bal baarista xoolaha oo kale marka aynu ka hadlayno maamulkiinan sidee buu u wajahayaa ma qalab caafimaad unbuu marinayaa mise dhakhaatiir ku takhustay xoolaha unbaa markaasi baaraya caafimaadkooda
horta xoolaha waxay leeyihiin caafimaad ahaan qulooyin la yidhahdo fitnaria ayaa jira oo caafimaad ahaan baarta qalabkana u haysata hadda ka horna degmada afgooya ma aysan lahayn balse hadda waanu keennay qalabkii aanu keennay dhakhtarkii xoolaha noo baarayaanu keennay in uu xoolahaa baaro ayaana maarata u keennay marka qaabkaas ayaanu u wajahnay in xoolaha la baaro caafimaadkooda la baaro kadib neef xoolaha oo la baaray oo caafimaad ahaan looga qanacsan yahay bulshada loo qalo oo laga iibiyo laakiin neef aan la baarin waa mamnuucnay wareegtaa ka soo baxday maamulka degmada wareegta ka soo saaray dowladda hoose ayaana maaragtay arrinka asiga ah iyo maamulka degmada iyo hay-adda booliiska oo iska kaashanaya ayaa shaqadaas qabtay horay u qabtay haddana qaban doona balse waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad uga digayaa dadka ku bahalooday in ay maaragtay ne xoolo banaankaa lagu soo gowracay magaalada soo gelinaya ku bahaloobay iyo dadka xoolaha liidliita oo aada u tacbaanka ah oo aan hilib iyo dhiig midna lahayn in ay ummadda ku dhibaateeyaan ku bahaloobay arrinta noocaasa waan uga digaynaa ha ka foogjignaadaano cidda aanu ku qabanno neef aan baaris marin oo aan shuruucda u taalla dalka aan marin oo aan fitinaariyada caafimaadka degmada afgooya xagga xoolaha ah kawaanka ah aan marin oo aan shaba ku dhicin ciddii lagu qabto sharciga ayaana soo horjooji doonaa wixii sharcigu ka qabo ayayna qaadan doontaa haddii allah awoodda lagu raalli ka noqdo ciddii kaleeto ee lagu qabto meel aan kawaanka hilibka lagu gado aan hayn asigoo hilibku gadayo jirarka la fadhiyo boorka iyo wasakda iyo maarata la fadhiyo aanu ku qabanno asigana kadalika sharciga ayuu mari doonaa biidn illahi tacaala
waa gartay kawaanleyda marka aan dib ugu soo laabano ganacsigooda dabcan waxaad uga digtay kawaanka dadka isticmaala ama aan isticmaalin aan idhaahdee ee bannaanka hilbaha ku gada in kawaanka weyn ay geeyaan dabcan inta badan hadda waxa ay ku caan tahay afgooye in xilliyada gelinkii dambe lagu ganacsado hilibka dadka ee hilibka ka ganacsadana ay isticmaalaan laba goobood oo ah suuqyaraha ee koob iyo labaatanka oktoobar ee buundayarta iyo sidoo kale isgoyska qaadka oo inta badan caanka ay ku tahay ee xiliyada gelinka dambe in ganacsatadu hilibka ka ganacsada ay isticmaalaan bal hadda ee guddoomiye marka ma jiraa kawaan dawooli kara iskuna keeni kara kawaanleyda guud ahaan ee degmadan afgooye ka howlgasha maadaama hadda aan ogsoonahay in afgooye keliya hal kawaan uun uu markaasi ka howlgalo ganacsatada guud ahaan ee hilibka ka ganacsatana ee uusan kaamili karin marka arrintaa sidee bay ku suuragelaysaa in kabaanka weyn ganacsatadu ay isugu tagaan oo hilibka ka ganacsada
aad waa la mahadsan tahay degmada afguud halkawaan ma laha laba kawaano waaweyn oo aanay leeyihiin magaalada wedigeeda wediga labada geddi gediga koob iyo labaatanka octoobar sidaa la socotaba wuxuu leeyahay kawaanka buundada yar ee degmada afguuda ku yaalla ayaa u kawaan ah sidaa wada ogsoonahay waa kan waaweyn oo caalami ah oo wax walba dhan walba kaxa qabtiran sidaasoo kaleeto dhinaca kaleeto waxaa la yidhaha kawaanka dhagax tuur ayaa la yidhahda waa kawaankii weynaa asigana oo dhinac walba kaxa qabtiran oo diyaarsan oo nadaafsan oo aad iyo aad u qurux badan marka labadaa kawaan ayay degmadu leedahay balse kawaanka gowraca kawaan gowrac hal gow hal kawaan ayay ka leedahay waxa kulminayaahay waxaa weye waa kawaankaa gowraca ah kawaankaa gowraca dhammaan in xoolaha lagu soo gowraco oo kawaanka gowraca la geeyo xoolaha kawaan afarow oo xoolaha markii la baaro caafimaad ahaan loo baaro wixii caafimaad ahaan ku guulaysta kawaanka gowraca la geeyo Mhm.
kawaankaa gowraca ayaa wuxuu waa kulmiyihii maaragtay halka ay ku kulansan yihiin balse labada kawaan ee degmada afgoy iyo labadeeda gedi kala jirta ayaa lagu iibin karaa hilibka meel kaleeto oo bannaan ee lagu iibin karaahina ma jirto labadaa kawaan ee caanka ka ah degmada afgooye ee labada gedi ah meel aan ahayn ee hilib lagu iibin karaahi ma jirto goobta kaleeto ee lagu helo ayadoo hilib ku gadaysa jidadka iyo meesha isgoyska hadda aad ii sheegaysa iyo ciddii lagu helaahay biidn illaahi tacaala maamulka degmada jawaab waafayuu ka bixi doonaa asiga oo cid kasta ee uu ku helo soo horjooji doona sharciga